بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد caliilyaas iyadan mahadsanta fursaddan adayn saamaxda in maaragnay ana bulshada aan ka sheegay arrintaas afgoyha ku cusboonaatay taasoo sababtay in muddada aan hata maaragnay la rooga laa ee koonfur galbeed mas-uul ku tirsan ama dowladda dhexe federaalka mas-uul ku tirsan oo deegaanadaasa ku jeeda ilaa hata un ku hadalna ee arrintaas meelo ku dhiyaas maadaama arrintaas dheedi uno ee bulshada rayidka gaar ahaan golaha aqoon-yahanada iyo golaha qurba joogta koonfur galbeed way eedayeedan cambaarayaane waana ku horjeednay falalkaas arran la-aanta ah oo ciidamada meelo ka sugan ka beegsadaayeen shacbiga barmageydada ah salaadiinta iyo ciyaalka iyo maaragnay cambaareen kulol dulonkuridaana taasoo ah isolaka jara bilibara karaysnaaytay in iyo falal noocaase ka kahaan dadka ciidanka ee dharka milatariga ee la besan siwaa-aan ku tirsanaadeenna dowladda federaalka ama maamulka meelo roogabo hindho ku fiirsadaayaan shacbiga lagumaadow mahaytuslankasadow tuulooyinsha runtii eedayadan ku xugna way arintaas in sheegane waana baaqunku diraane dowladda federaalka iyo maamul goboleedka ee koonfur galbeed in sidanka dhaqsi badan arintaas walhan ku saaraan waana maaragnay mahaytus arrintaas indhex galaan tiitiya kale ma in sheegane ururada human rightska ama xuquuqul insaankae in arrintaasi koorgareeyaan falalka arxan la-aanta ee meelaysku suubiyohayaan ciidamada militariga ah oo ka beegsadaayaan shacbiga bermageydada
afhayaane ogaalkin may ka dhegtaan inay falkaasay la xiriir runtii falka hata bilaawday falkun hata leyme falal kale kusii badanoo laka beegsadaa shucubta deegaankaaska nool oo runtii lama beegsadaa may deegaankun adanka noolatay lama beegsadaa iyo meelasku dareerta oo ah isir kutatarid degmada afgooye ah iyo dadka deganaayo laku isir tatarohayo dadaha ku duuli gobolada dhexe oo han la basaday dharkii maaragna militariga hakala basaday oo fuliyaayeen dana gaare in dadka deegaanadaasan dhaladay ka isir tatiraan fadaayaan ee qorshe aya deegaanadaas ku dareera marka taasu tan maaragnay ambaahan in laku hadalo ee maamulka koonfur galbeedna ku hadalo maamulka dowladda federaalka mar horeebaa kuhendha duubaday maamulkii hatu ku tirsanyin in ku hadalo arrimoogaasna maaragnay faragelinka soo biy marka arrinta meelo ku dareerto wali waa arrin isirna ceeb eh dadki deegaankaas ilaahay makanaysii dad ha ku kulaalay maaragnay kun iyo shan boqol kilomitr in iyo deegaankaas ka dhibaan bulshadiis iyo dad shay ka dhibaan oo dad shay bermageydada eena maaragna kala dagaalamaan intaad ogta falkaasay mee qof laka dili wallaahi farkaas waqtigii hata laha bilaawo ilaa ay hata tiro boqol qof camalka dhimatay yacni waqtiga ha bilaawatay waqti hata eme laakiin falalkun hata lamadun bere leyme ee falalkan falal ku horeeya jara oo ilaa ay hata lanka record garayna human rightska waa mahayado maaragnay mahaytis xuquuqul insaan meediyahan aan adeegsan arrintaas tan oo ah tantaana ku kahadlaya waliba meediyaha oo muqdisho rooga meediyaha oo maaragnay kale warbaahinta caalamiga arrintaas dhigaa ku furaysadeen arrintaas inay ku hadalaan oo arrintaas la appoint gareeyo bulshada caalamkana layn sheega inta meelo xasuuq bani aadamnimo ku dareera in layn sheega tan afgoyleme tan shabeellada hoose guud ahaan way kala jartee tan marka laku jeysadahay tan laku jeysadahay qoryooley tan laku jeysadahay maaragna deegaanada kale oo shabeellada hoose ku tirsan madaxda koonfur galbeed soomaaliya oo maamusho meelo ku taliyo ee degmada afgooy meelo falko ku dhiya in sheegdana arrintan madaxda koonfur galbeed meelo roogan ee ku tirsanyiin laakiin cid arrintaas ama falkaas cambaareen ama kale arrintaas ku hadlahayta male arrintaas wali wahaa qorshoo laka duulahay ee ciidamada qorshoo ka duulahay ilaa ay hata maamul koonfur galbeedo arrintaas ku hadalay mahayna oo arrimoogaas maaragna xalsho mahaytus mediaan raasi weli meelmarohay weli kale ilaa ay hata may dareeree in lahan aruursadohay maaragna hub iyo ciidan lahan aruursadohay dadki deegaamadii iyo degayin tuulooyinka maaragna lankadhiyohay daraadahayti tuuladinka damboyti in iyo maaragna induuleen dadna fadaayaan intii oo kaxasuuqaan nasiib wanaag iska cabin meelo ka dheedi hatana saasi sukuxun iyo hawadaan falalkaas maaragna iyo ka- ka beegsadayaan dadka deegaankaas degan oo ilaahay makanayay ee, in ka beegsadaan waa falal hata bilaawday mee burburkii soomaaliya ilaa hata dareer ee, marka waliba ahaa in deegaankaas gurmad ballaaran la injeysada khaasatan dadka koonfur galbeedan dhaladay in gurmad ballaaran injeysadan dadka walaalneesho meelaas la kaca suuqaayo anka dambeyn haddii baaqi lana dhegangulaado waaye maya ta- tallaabada isan qaadan doonta wallaahi runtii walilana dadka zoonkaas is abaabuleen waana maaragne hataba maaragne walaa oo mahaytis meelo ku dhiyohay isku caabinga ku muujiyeen Eh, hatana maylana in iyo maarna isku caabin ku muujiyeen inta dhiiga leh dadnimada ka jarta oo dadka walaalniyosho la horgumaado hayon in iyo ku gilgiladan arrintaas oo gurmad ballaaran injeysadan shacbiga shabeellada hoose shacbi isan siin la dhaladay walaalniyoga iska abtirsadaasan oo isku dhiigatiin waay in hortin la kugumaada isigna inta isku jiiftaan runtii waliba haa nasiib xumo aan hooyiti ee shucuubta deegaanadu han hooyiti waay tu horaan maaragna lanku ogayna mee in walaal ka horta laka jiid adeena maaragna inta isku jiifto marka wali lahaa hal kohoy arrintaasna maaragna hal ku jeysay dadnimona hal muujiyay sidii lanku reebafaday shacbiga birmageydada in iyo maaragna kaxa suuqan magaalooyinka gudaashood